فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulantii wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo jimco ahna waxaad ku dhegaysan doontaan qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed oo soo dhoweeyay bixitaanka ciidamada shisheeyaha ee atmis xilli maamulada shisheeyaha ku daaban ay ka walaacsan yihiin in ciidamada shisheeye ay isaga baxaan soomaaliya qaar ka mid a aaraahda dhegaystayaasha alfurqaan ayaad maqli doontaan muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah howlgalladii toddobaadkan sii dhammaanaya ay fulisay xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaas oo ay soo uruurisay warbaahinta alfurqaan xubinta caafimaadka iyo wararka caalamka kama marna waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa saddex iyo labaatanka bisha dulqacda sanada kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga qodobada horu dhaca aad ku dhegaysateen inta aanan soo gudbin ugu horeyn barnaamijka aan ku bilowno wararkii ugu dambeeyay umuuraha caalamka waxaa soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan badar aad baad u mahadsan tahay maxamed dahir weerar culus ayay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen fadhiisin ciidamada koonfur galbeed u tiilay deegaanka makoodo ee magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaana halkaasi ciidamada koonfur galbeed looga dilay hal askari halka looga dhaawacay mid kale dhanka bakool waxay ciidamada mujaahidiinta weerar qaansi ama shiisha ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidamada xabashida ethoobiya ee dullaanka ku jooga dalka kuwaasoo ku sugnaa xere ay ka degan yihiin degmada waajid ee gobolka bakool waxayna weerarkan shiishka ay mujaahidiinta ku dileen hal askari oo xabashi ah halka ay ku dhaawaceen mid kale labada askari ethoobiyaanka ee baktiga iyo dhaawaca noqday waxay xilliga shishiyaanada mujaahidiinta tooganayeen saarnaayeen goob loogu talagalay in askariga xaraasadaha iyo uu koro taasi oo ku taala dusha sare ee albaabka laga soo galay xerada ethoobiyaanka ee degmada waajid duqaymo iyo xasuuqyo hor leh ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen manaadiq kala duwan oo ku yaala marinka ghaza duqaymo xoogan oo sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada betilaahiya ee waqooyiga qidaaca ghaza waxa ayna sheegayeen qolyaha ka shaqeeya gurmadka riidka in halkaasi ay ku shahiideen sagaal ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo tiro badan sidoo kalena oo burbur xoogan soo gaaray gurigii la beegsaday waxay sidoo kale toddoba ruux ku shahiideen goob ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah oo ku taala waqooyiga qidaaca ghaza oo ay duqeyn xoogan la bartilmaameysadeen ciidamada saaynada yuhuudda waxaana sidoo kale halkaasi ku dhaawacmay dad badan oo ay caruur iyo dumar ka mid yihiin wasaaradda caafimaadka ee jiida ghaza waxa ay sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kicin in ka badan shan dhacdo oo xuslimo ah afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay waxaana ku shahiiday xasuuqyadaasi dad gaaraya ilaa iyo konton iyo saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen ku dhowaad saddex boqol konton iyo toddoba kale waxaana xasuuqyadani saacadii lasoo dhaafay martigeliyey deegaanada iyo muqayimaadka marinka ghaza tirada shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo lix kun laba boqol labaatan iyo afar ruux halka ay dhaawacyaduna marayaan in ka badan siddeetan iyo kow kun toddoba boqol toddobaatan iyo toddoba kale waxaana saacadaha soo socda laga yaabaa inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay yuhuudda arxanka daran weli wadaan duqeymaha iyo xasuuqyada ay u geysanayaan muslimiinta ku sugan ghaza ciidamada yuhuudda oo askar looga dilay deegaanada daanta galbeed iyo marinka ghaza ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa qirtay in askar sahayuuniyadaha lagu dilay qeybo ka mid ah marinka ghaza iyo deegaanada daanta galbeed ee dhulka falastiin labada naag ayaana si daran loogu dhigbixiyey ciidamada yuhuudda taliska ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa maanta ku dhawaaqay in laga qaarajiyey ilaa iyo saddex askari kuwaasoo laba ka mid ah lagu dilay deegaanada daanta galbeed halka kan saddexaadna lagu dilay dagaallo culus oo yuhuudda ku qabsaday waqooyiga ghaza waxay intaa ku dareen in marka laga soo tago sargaalka ay maanta qirteen in looga dilay marinka ghaza sidoo kale dagaalada ka soconaya waqooyiga ghaza ayaa looga dilay ilaa iyo saddex askari oo kale sargaalkan khaze lagu dilay ayaana magaciisa lagu sheegay yadiid cuswaji oo da-diisu tahay kow iyo labaatan sano wuxuuna ka tirsanaa qeybta boqolii koowaad ee ciidamada yuhuudda ciidanka ingiriiska oo lagu eedeeyey dilal ka dhacay kenya bulshada kenyaanka ayaa ciidamada dowladda ingiriiska ka jooga waddankaasi u jeediyey eedeymo kala duwan oo ay ka mid tahay dilal lagula kacay dadka kenyaanka ah cutubya ka tirsan ciidamada dowladda ingiriiska ee magacooda loo yaqaano batog ee saldhigga milatari ku leh magaalada nanyuki ayaa loo jeediyey eedeymo ay ka mid tahay dembiyo dilal bareer ah taasi oo guddi ka socda uu bilaabay inuu xaqiijiyo guddi uu baarlamanka kenya u saaray dhacdadan ayaa tallaadadii dalkaasi ka bilaabay dhegeysiga dadweynaha kaasoo lagu xaqiijinaya dilal iyo falal kale oo lagu eedeeyey ciidamada ingiriiska ee ku sugan goboladaasi ay gumaysiga ku joogaan ee kenya dilal oo keliya ma ahan falalka lagu eedeeyey ciidamada britain waxaase qayb ka ah xabsigelin masuq maasuq khiyaanada takoor ku tagriflad awood iyo falal kale oo ay ka mid tahay kufsi warbaahinta kenya waxay sheegtay in kiiska ugu saameynta badan ee la xidhiidha dhacdadani loo haysta ciidankan ilaa iyo iminkan aan waxba laga qaban in la diiwaangeliya labada kun iyo labadii kadib markii meydka haweeney kenyan ah laga helay qeybo ka mid ah magaalada nanyuki halkaas oo markii ugu dambeysay lagu arkay iyada oo nool iyo askar british ah qoyska haweeneydan ayaa dowladda kenya u gudbiyey dacwada ku saabsan dilka haweeneydan kow iyo labaatan jirka ah balse waxay tan iyo labada kun iyo labiyo tobankii sheegeen in laga gaabiyey kiiska gabadhooda ismaamulada likibiya iyo samburu kuwaasoo la sheegay inay socon doonaan ilaa iyo soddonka bishan oo ku beegan maanta kenya ayaan horey ugu fashilantay baaritaan kiis dilal ah ee ay dalkaasi ka geysteen ciidamada ingiriiska waxaana kiisaskaasi ka mid ah kiiskii dhacay labada kun iyo labadii dowladda baraaziil oo safiirkii maamulka yuhuudda u fadhiyey kala baxday madaxweynaha baraaziil ayaa kala baxay safiirkii dalkiisa u joogay dhulka uu maamulka yuhuudda xooga ku haysto kadib bili ay xurguf u dhexaysay labada dhinac taas oo ka dhalatay dagaalkii ay yuhuuddu ka wado marinka khaza tallaabadan ayaa lagu shaaciyey faafinta rasmiga ee dowladda baraaziil taasoo arbacadii la baahiyey mase jirto jawaab deg dega oo ka timid dhanka maamulka yuhuudda lula oo ah madaxweynaha baraaziil ayaana si joogta u dhaleecin jiray weerarka ay yuhuuddu ku hayso shacabka reer khaza kaasoo uu barbar dhigay xasuuqii hallusta ee uu hitler yuhuudda ku gumaaday فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي habeen kasta oo jimco ah barnaamijka dhuuxa waxaan ku soo ururinaa oo aan ku soo gudbinnaa howlgalladii toddobaadkan ay fulisay xarakada shabaabulmujaahidiin alaaba waxa isku soo duwa oo soo ururiya halkaana ka soo jeediya waryaheena muxsin xasan aad ayaad u mahadsan tahay walaalkeen maxamed daahir dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka oo aan toddobaad walba gunaanadkiisa ku faaqinno dhacdooyinkii ugu waaweynaa uguna muuqday ee uu martigeliyey toddobaadkaasi galbaday xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka ee toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonnaa dhacdooyinkii waaweynaa ee ka dhacay dalkeenna soomaaliya iyo guud ahaan caalamka dhacdooyinkaasi oo kasoo bilaabanaya maalintii jimcaha oo ay taariikhda ku asteesneed labaataniyo afarta bisha mey ilaa laga soo gaaro maanta oo khamiis ah taariikhdana ay ahayd soddonka bisha mey aynu ku horreenno dalkeenna soomaaliya guud ahaan isbuucan waxa uu ahaa isbuuc khasaaro xoogan dhabarka loo saariyey ciidanka dowladda federaalka iyo shisheeyaha ku sugan dalkeenna muslimka ah ee soomaaliya isbuucan dhimashada la diiwaangeliyey ee gaartay askarta shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ayaa kor u dhaafaysa labaatan iyo laba askari oo dhimasho ah iyo dhaawac intaasi kasii badan aynu ku horreenno gobolka banaadir maalintii jimcaha laba qarax ayay mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha degmada dharkiinley ee magaalada muqdisho waxa ayna la eegteen goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa degmadaasi waxaana qaraxaasi lagu dilay toddoba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale howlgalkan maalintii jimcaha ka dhacay gobolka banaadir ayaa ah howlgalka ugu khasaaraha badan ee dhacay toddobaadkan kaas oo lala beegsaday ciidan ka tirsan dowladda federaalka maxamed daahir isla maalintii jimcaha ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay howlgallo ka fuliyeen gobolada bay mandheera iyo shabeellaha hoose aynu ku horreenno bay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii ay sabtida soo galaysay weerar qorsheysan la beegsadeen ciidan ka tirsan dowladda federaalk oo ka baxay degmada buuraha kabo islamarkaana doonayay inay dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan tuulo hoos tagta degmada buuraha kabe dhimashada waa laba askari oo la gaarsiiyey ciidankaasi kuwaasi oo ay ciidankii saaxiibayaashood ahaa kaga carareen goobta uu weerarku ka dhacay gobolka mandera ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ciidamada mujaahidiinta waxay kamiin u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada kenyaatiga ah oo ku socdaalayay agagaarka tuulada jaabi ee hoos tagta degmada ramo ee gobolka mandera oo ah gobol ku hoos jira gumaysiga dowladda saliibiyadda ah ee kenya khasaare kala duwan ayaa la gaarsiiyey kolonyada kenyaatiga ah ee weerarka dhabagalka ah loo dhigay ciidamada mujaahidiinta waxay weerar dhabagal ah u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo ka baxay degmada janaale kuna sii jeeday deegaanka buufow dhimashada waa hal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka kaasoo ciidankii uu la socday meydkiisa oga carareen goobta uu kamiinku ka dhacay weerarkan oo dhacay maalintii jimcaha waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaniimeysteen qoriya booshkiisa aynu u imaanno maalintii sabtida waxay militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalintii sabtida howlgalle ka fuliyeen gobolada baay gaarisa iyo galgaduud aynu ku horreyno gobolka baay militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii sabtida ay soo galaysay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ciidan ka tirsan dowladda federaalka ku lahaayeen ceel mashruuca ee degmada qansax dheere gobolka gaarisa maalintii sabtida ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ayaa weerar dhabagal ah u dhigay kolonyo askarta saliibiyadda ah ee kenya oo ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalada ijaara iyo deegaanka sangoley ee gobolka gaarisa oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ay gumaysato dowladda kenya weerarkani ka dhacay gobolka gaarisa waxaa lagu gubay gaari kooyal ah oo ay wateen askarta kenyaatiga ah sidoo kale waxaa jira khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo la gaarsiiyey askartii weerarkaasi lala eegtay gobolka galgaduud ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ayaa weerar kamiin ah u dhigay maalintii sabtida maleeshiyaad ka tirsan dowladda federaalk oo ku socdaalayay inta u dhexaysa degmada ceeldheer iyo deegaanka masagawaay ee wilaayada galgaduud weerarkaasi ayaa lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabi jiray yaasiin xasan fayley iyadoona mujaahidiinta ay kasoo qaniimeysteen qori iyo boosh uu watay askarigan la dilay maalintii axadda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weeraro ka fuliyeen gobolada baay iyo hiiraan aynu ku horeyno gobolka hiiraan ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii ay axadda soo galaysay weerar culus ku qaaday xero ay ciidanka shisheeyaha ee itoobiya ka degan yihiin deegaanka halgan ee wilaayada hiiraan waxaana lasoo sheegay in uu jiro khasaare gaaray ciidanka itoobiyaanka ee habeenkaasi halkaasi lagu weeraray maalintii talaadada ciidamada mujaahidiinta waxa ay howlgalle ka fuliyeen gobolada bokool iyo baay aynu ku horeyno gobolka bakool ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii ay talaadada soo galaysay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka xabashida itoobiya ee degmada xudur gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii ay talaadada soo galaysay ay isbuucan dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka afrikaanta ee eelaboorka degmada baraawe isla shabeellaha hoose waxay ciidamada mujaahidiinta dagaal culus ku qaadeen maalintii talaadada xerada afrikaanta ee deegaanka buurocolow ee hoos taga degmada baraawe gobolka baay ciidamada mujaahidiinta waxay weerareen isbuucan maalintiisii talaadada saldhig ay ciidanka dowladda federaalka ah ku lahaayeen deegaanka makuundo ee magaalada baydhabo maxamed daahir haatan aynu eegno maalintii arbacada iyo howlgalladii ay martigelisay gobolka baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii ay arbacada soo galaysay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka shisheeyaha xabashida itoobiya ee degmada diinsoor weerarkani ayaa la sheegay in ciidanka itoobiyaanka ah lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo aan la xadidin maxamed daahir haatanna aynu fiirinno maantoo khamiis ahayd iyo howlgalladii dhacay ciidamada mujaahidiinta waxay maanta dagaal ku qaadeen fariisin ay ciidan ka tirsan dowladda federaalka ku lahaayeen makuundo ee magaalada baydhabo dhimashada waa hal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka sidoo kale waxaa jira dhaawac hal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka gobolka bokool shiishihanada mujaahidiinta waxay howlgal toogasho ah ka fuliyeen xerada ciidanka itoobiya ee degmada waajid war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gelinkii dambe ee maanta ayaa lagu yidhi bakhtiga waa hal askari oo itoobiyaan ah dhaawacana waa hal askari oo itoobiyaan ah labada askari ee itoobiyaanka ah ee bakhtiga iyo dhaawaca noqday waxay xilliga ee shishihanada mujaahidiintu tooganayeen saarnaayeen goob loogu talagalay in askariga xaraasada hayo uu koro taas oo ku taala dusha sare ee albaabka laga galo xerada itoobiyaanka ee degmada waajid maxamed daahir haddii aynu intaasi oga imaanno howlgalladii iyo dhacdooyinkii ka dhacay dalkeenna soomaaliya ee toddobaadkan u martigeliyey haatan aynu eegno marinka ghaza iyo xaaladihii u dambeeyey ee toddobaadkan toddobaadkan dadka muslimiinta ah ee falastiiniyiinta ayaa oga dhignaa toddobaad aad u adag waayo laba toddobaad ka hor ciidanka gumaystaha ayaa xoog ku galay islamarkaana gaboodfalle ka bilaabay macbarka rafax oo ah halka keliya ee usoo hartay dadka muslimiinta ah ee ku dhaqnaa marinka ghaza halkaasi oo iskugu imaadeen dad hal milyan kor u dhaafaya balse isbuucan maalintiisii sabtida waxay ciidanka muqaawamada ee ka dagaalamaya jiida ghaza weerar dhabagal ah oo lagu diyaariyey god u dhigeen ciidan ka tirsan yahuudda kuwaasi oo ay ka dhigeen qaar ay laayaan kuwa ay dhaawacaan iyo kuwo kale oo ay maxaabiis ahaan u kaxaystaan abuu cubayda oo ah afhayeenka muqaawamada ka dagaalamaysa jiida ghaza oo hadlay maalintii sabtida ayaa sheegay in ay muqaawamada howlgal dhabagal ah u dhigeen askar boqol kor u dhaafaysa oo ka tirsan yahuudda kuwaasi oo ay ka dhigeen wax ay laayaan wax ay qafaashaan iyo kuwo kale oo ay dhaawacaan waxa uu sheegay in askar cusub oo maxaabiis ah ay gacantooda ku jiraan tiradoodana ay sheegi doonaan wakhtiga munaasabka ah sidoo kale isbuucan dhexdiisa wargeyska new york times ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in askarta iyo saraakiisha yahuudda ay sheegayaan in ayna sii wadi karin dagaalka ay kaga jiraan jiida ghaza islamarkaana ay maalinba maalinka ka dambeysa uu khasaaraha kusii badanayo sidoo kalena ay dhulka sii galayso sumcadoodii gacan kurimiska ahayd ee lasoo ilaalinayay kontonkii sane ee ugu dambeysay dhegaystayaal intaasi ayaannu kusoo gabagabeynaynaa toddobaadkan xubinta dhacdooyinka toddobaadka oo aad toddobaad walba gunaanadkiisa ka dheehataan dhacdooyinkii waaweynaa ee uu martigeliyey toddobaadkaasi فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
markanna waa xalqada lixdan iyo koowaad ee xubinta caafimaadka doctor qorax abdulqaadir oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ka howlgala isbitaalka guud ee degmada jilib ayaa aalaba soo jeediyay xubintan أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor waxaad caawa nooga warbixisaa cudurka loo yaqaano qoorgooyaha ama maskax garaadka cudurkani maxaa keena sidee lagu ogaadaa maxaase u xal ah بسم الله الرحمن الرحيم meningitis ama qoorgooyaha is an acute inflammation of the protective membranes covering the brain and spinal cord macnaheedu cudurkan qoorgooyaha la yirahdo waa cudur asiibaya ama ku dhacaya xuubka saaran maskaxda iyo xangulaha waxyaalaha keeno waxaa ka mid ah bakteeriyada iyo viralka iyo fangolka fangolka yacni waa bahda cambaarta qolo ka mid a waa soomaali cambaarta ka taqaanaa waa un qoladaas ee calaamadaha lagu garanay waxaa ka mid ah ee, saddex calaamad oo caanaha jirta oo loo yaqaano classic triad symptoms waa qandho aada u sarreyso madax xanuun iyo qoorto adkaata steve neckness waxaa kaloo lagu arki karaa matag tuuri ah oo qofka damku matagaayo matagiis waxay noqonaysaa projectile vomiting oo tuuri ah lalabo ee nalka u dhibsado qaylada u dhibsado wareer iyo dawaqsanaan iyo ugu dambeyn inuu koomo galo iyo qalal ilmaha yarka waxaa lagu yaqaanaa meesha loo yaqaano ee, godka ku yaalo madaxa qeybta hore ama loo yaqaano nushnushlayda soomaalida u taqaano kaasaa macnaha soo bararayo waa waxaan loo yaqaana intercranial pressure marka waa calaamada lagu garanayo waay wuuna qalalaya ilmaha yarka wuuna qandhanaya marka haddiiba istaalka la keenoo kale maxaa see loo ogaanaya cudurkaasi cudurkaasi qaabka loo ogaado waxaa kamid ah clinical symptoms calaamadaha hadda aan soo sheegay iyo waxaa loo yaqaana cerebrospinal fluid analysis oo ah een, in qofka xungulihiisa xuub kamid ah biyo ku jira lasoo bixiyo kadibna kaljar lagu sameeyo oo kadib la ogaado bakteeriyada ama viralka ama fangalka ku jiro waa lagu ogaadaa Ee, waxaa kaloo loo isticmaalaa computerka nooca loo yaqaano c t scanka oo lagu cadeynayo maskaxdii iyo pressureka ku jiray iyo bararkiisa lagu ogaanayaa Ee, intaasa ugu muhiimsan sida loo maamulo waxawaaye waa daaweyn cudurkan kahortag buu leeyahay kahortagiisa marka waxaa ugu fiican calaamadaha haddaad aragtay cunugaaga oo qandhan qalalaya oo qoorta adkaatay bilowgaasba haddaa aragtid sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaad isbitaalka la imaadid waayo waxaa jirto boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ilmaha la daahiya waa u dhintaan ka hortagiisa marka waa calaamada marka lagu arka in laga hortago meesha hadda aan sheegaya kale nushnushleeda loo yaqaano hadday soo bararto kale qandhada tanaa ka horeysa badanaa marka ayadana waa calaamad aad garin karti waay marka haddii istaan la imaado kaleeto waa daawo ku habboonaa la siinayaa daawuu leeyahay ka hortagiisa waxaa kamid ah calaamadaha haddii la arko in markiiba lala soo aado ka hortag waxaa kasii horeeya oo kale in la tallaalo tallaalna wuu leeyahay marka cudurkan waa cudur halisa ilmaha ilaa eh, wuxuu u badan yahay neonatka loo yaqaano labaatan iyo siddeed dabir dhalan ilaa kuwa halka sano jiro dadka difaacooda u dhacsan yahay dadkaasaa u badan waa yeeladaa u badan marka waa cudur halis ah ummadana ku dhex faafsan ilaahi subxaana wa tacaala ha naga caafiyo wabilaahi towfiiq وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed ayaa soo dhoweeyay bixitaanka ciidamada shisheeyaha ee atmis oo lagu wado in dhammaadka sanadkan ay isaga baxaan soomaaliya xilli maamulada shisheeyaha ku daaban ay ka walaacsan yihiin arrinkaasi islamarkaana isku dayayaan in ay shisheeyaha ku hayaan soomaaliya iyagoo codsiyo kala duwan u diraya dalalka maalgeliya shisheeyaha oo dhaqaalahooda uu dhulka galay waa kuwan qaar ka mid ah dhegeystayaasha warbaahinta alfurqaan oo arrimahaas soo dhoweeyey bismillaah arrinka bixitaanka horta waan soo dhoweynaynaa boqol kiiba boqol Ee, waxaana leenahay gaalada soo duushay haddana baxaysa oo u baxaysa itaalyari waxaan leenahay ayax iyo hadda kahor waxaa ballamay tuki waxay ku ballameen ee, inay safraan markaasuu tuki wuxuu yidhi maadaama aan baxayna ayaxow maxaa sahay noo ah seese u soconayna markaasuu wuxuu yidhi ee, ayax ayaa jawaabay ayax wuxuu yidhi tukow see u baxaynaa socodka maxaan ka dhignaa sahayna maxaan ka dhigaynaa tuka u jawaaba wuxuu yidhi sahaydu waa adiga socodkuna waa sidaad ka dhigto waxaan leenahay marka admis iyo gaaloo dhan sahaydu waa adinka wixiina waa qanimo dagaalkana waa sidaad ka dhigtaan haddaad carartaanna adinka idiin taalla haddaad joogtaanna annagu cibaadaan ku jirnaa bixitaanka nimankaas intaasaan kalaya Ee, haddaan usoo laabto midda ee, xasan gurguurte admis iyo gaalada keentay dan xasan gurguurte uma i imaan umana ay keenin iyo dan soomaaliyeed waxay u yimaadeen dantooda iyo cadaawadooda ay u qabaan diinta islaamka Ee, waxayna maanta ku joogi karaan dhaqaalo inay helaan xasan gurguurtana dhaqaalihii nimankan ay heli kareen ma bixin karo marka waxay ku qasban tahay wixiisu wuu iska uncalaacalayaa maahane ha joogeenna laga yeeli maayo ha baxeenna laga yeeli maayo raggii arrinkan lahaa oo gaaleed oo go-aankeeda gaaray ayaa haddana markay wadi waayeen dhaqaalihii iyo qarashkii dhiigbaxna uu ku socdo mujaahidiintiina ay ka qaadeen darar iyo in mataqaanaa awooddood ilaahay kor ka dhigay oo xaggana mataqaanaa ay laamu ka gudbeen xaggana mataqaanaa sanaag ay galeen ayaa la yidhi aan cararno marka intaasaan u arkaa insha allah gurgurtana waxaan leenahay calaacalku adiga ma- keliya maahan ashraf gaaniyaa kaaga horreeyey waxaa kaaga horreeyey dhaqana baylax waxaa kaaga horreeyey cabdulaahi yuusuf waxaa kaaga horreeyey ayu jaajuus kasta ee dalkiisa ku soo hogaamiya gaalo iyo shisheeye ayaa kaaga horreeyey kii u dambaysana ma ma noqon doontid midka u horreeyana maahid soomaaliyana kufrigu wuu ka baxaya insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal fikradeyda haddaan ka dhiibto gaaladan hadda naga baxdo oo admis la yidhaahdo insha allah waxaan rajaynaynaa soomaali o dhan inay u gasho islaamka insha allah Ya, murtadiintan waxawaaye wax ay ka qabsan karaan ma jiro wax ay ka qabanayaan ma jiro oo maaragtay insha allah waan- waan rajaynaynaa waxaan ku xamuganahay inaan maaragtay soomaali o dhan inay gacanta u gasho islaamka insha allah waan u duceehaynaa mar walba insha allah waana qabsan doontaa had ilaahay idmo maxamed jimcaale khayro weeye oo jooga saakow bismillaah alxamdu salla alaa maxamed waxaanu arkayaa waa su-aal aada u wanaagsan oo wanaagsan weeye waxaanu arkayaa horta nimanka la yidhaah eh, admis niman soo duulay waaye ilaahay baa la diriray dhulkaa la go-ay guryaha la go-ay orod weeye waa baxayaan sidaasay ku baxayaanaan u arkayaa waxa weeye ninkan ilaadankiisa gurgurta la leeyahay oo gacanta gaalada maahana wax kale aan garanayn waxau ka hadlayaa wax waa hore gaala dhammaysay oo lagu kala tegay waaye intaasoo sana laga soo shaqaynayay warkuna wuu dhammaaday banaanunu taagan yahay baabuurka ha ka dhicina leena ummadda in ay qaataan kitaabka ilaahay oy sidaas ay u arkaan maanta gaaladii mashrib iyo maqrib ka timid in cagahooda dhulka lagu daray oy maanta cararayaan oy baxayaan marka kitaabkiina u soo noqda naarta ka soo carara jannada soo gala iska dhiciya gaalada naftiinna iyo maalkiinna ku bixiya iyo carabkiinna marka gaalo meeshii meel islaan joogo ma joogayso allihuna awood buu idin siinayaaye to ha la tooba keeno ha loo soo noqdo kitaabka ilaahay oo mujaahidiinta ha la garab siiyaan leeyahay saasaan ugu baaqaya dad رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkan salaamaya madaxda saxaafadda idaacadda islaamiga ee alfurqaan salaan kadib wallahi gaalada atamis ama amasom ama tamis ay dhibaatooyinka ay u geysteen shacabka soomaaliyeed aada ay yihiin waxaan soo koobi karna ma aha haddaan wax yaqaan ka taabano dhibaatooyinka ay u geysteen waxaa ka mid ah ee, dadka shacabka muslimiinta ah ee khaasatan kuwa reer baa iyo bakool etoobiyaanku dhibaatooyinka u geystay waxaa ka mid ah odayaal badan oo gaari ay berbersiiyeen odayaal badan oo iyagaba ood isku soo garanayo oo adduunyada beerahooda oodanayo ay toogteen Ee, kuwa gaalada kale burundiya amasiyo ugandana dhibaatooyinkooda aad ayaa u badanaa wax badan baa ka xasuusanaa ee waxaan kale halkan uu sheegaya gaalada waxa iyaga u calaacalayaan ayaa waxa ah hadda u calaacalayaan maadaama ciqabkooda ilaahay subxaana watacaala uu ka baxay dulmigoodii iyo dhacdoodii ay iyaga ummadda soomaaliyeed u geysanayeen ee ilaahay subxaana watacaala fashiliyey ee hadda isku suuraan walaalaha muslimiinta iyo iyagana waan ognahay ee qof xaq ku socdo iyo qof baadil ku socdo qofku guulaysana waa la ogyahay أي- قل جاء الحق ذهب الباطل إلهي بديغي marka walaalayaal marka waxaanu sheegaya dhammaan ummadda soomaaliyeed in gaalo ay jabtay ayna jabi doonto wadankeenana laga taagi doono insha allah biidnillahi tacaala raahida towxiidka isagoo dhan ilaa geeska afrika imaaro islaamiya ayaa dhalin doonta insha allah biidnillahi tacaala allahu akbar allahu akbar waxa weeye waan dhowahay idaacadda alfurqaan waan ku dhowahay jasaaka allahu khayran su-aalaha aad aadna weydiisana su-aalaha aada muhiima oo weeye sideed u aragtaan haddaad tihiin dadka ku nool wilaayaadka soomaaliya een, bixitaanka nimankan gaalada ee loo yaqaano atmis markaan taas kaaga jawaabo horta een, atmis gurigan ayadoo ma leh dhulkan ayadu ma leh dhulkan waxaa iska leh muslimiin baa iska leh soomaali baa iska leh ayagu waa noo yimaadeen duulaan bay noogu yimaadeen alxamdulilah bacda sabar dheer kadibna ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu naga saaro waxa weeye wayna ku dhawaaqeen bixitaankooda aad baan ugu farxsannahay inay naga tagaan oo ayna dhaafaan ilaahayna naguma soo celiyaan leenahay insha allahu tacaala wadan walboo muslima inay saas oga tagaan kuwa gaaladoo joogto yaan ilaahay ka rajaynaynaa biidni illahi tacaala haddii ninkan gurguurta ahoo waxa weeye villa soomaaliya fadhiyane waxa weeye waxa weeye annagu markaan saan u bishaareysanayn saan aan u farxayno asaga waa naxayaa waxa weye naxdintiisii baa u bilaabatay dhacii iyo boobkii uu hayay baa soo afjarmayo uu og yahay nimankii gaalada ahaa ku ilaalinaya inay soomaaliya uu dhaco oo soomaaliya uu la dhacahayay oo dadkan muslimiinta uu la gumaadahayay hadday ka tagaan haddii asagu buur uu ku tiirsan yahay male waxa weeye daad xoor buu noqonaya insha allahu tacaala meeshiis in loogu tago ayuuna ogyahay oo marinka hadda uu degan yahay meesha hadda uu degan yahay in loogu tago ayuu ogyahay inuu calaacalo waa ku qasban yahay hadda ayaan dhexdaas waxaan maqlahayay midkan asaga saaxiibkiisa oo kenya madaxweynaha ka abaa yaa wuxuu tegay maraykanka codsi uu xaggaas geystay oo ciidamada atmis si ay ku joogaan ah marka een, midkan kenyaanka ah waxa ka dhex hadlahayaba xasan guurguurtu ahaa way isla ogyihiin dhulkan khayraadkiisa in la wada dhacaa la rabaa marka gurguurta wad- wadankiisa meeshuu joogaa loogu tagaya insha allahu tacaala haddii asaga uu cararana kolley wuuba carari doonaa madaxtooy ma- madax- ma- meesha la yidhaahdo eelaboorku ka agdhow yahay wixii afghanistan ka dhacay bay kolley ku kala tartami doonaan diyaaradahe haddaan ku gaarnana lugahan ku dhegi doonaa insha allahu tacaala asagoo la gowracayo waa nala tusi doonaa insha allahu haddaan ku gaari weynana waxa weeye haddee waxa weeye rijsigiisii iyo xumaantiisii waan dhaqaynaa insha allahu tacaala wadankana shareeca islaamka insha allahu tacaala haddaba lagu xukumaaye si toosa loogu sii xukumi doonaa waxa weeye raayatu tawxiid baana ka yaa ka asaasmi doonta insha allahu tacaala meesha la yidhaahdo eh, eh, meesha la yidhaahdo madaxtooye biidni illahi tacaala dadka soomaaliyeed maxaa la gudboon soomaali haddaan waxaa nala gudboon horta waan soo samarnay wiilasheennaa soo dagaalamaya inta ayada ah. gaalada intay joogta rag baa xabadda ku ridahaya sabrahaya oo jilbaha u yaalay rag baa lugahooda ku beelay rag baa ku shahiiday kuwa kalena waa taagan yihiin marka gaalada waa soo sabreen annaguna inta naga dhiman aan samarna biidni illahi tacaala wadankan annagaa iska leh annaga aan u dambeynayna biidni illahi tacaala intay gaalada ka tagayso wiilasheenna aan u duceyno aan garab istaagno gabdhuhu wiilasha ha garab istaagaan caruurta soo koraysa insha allahu tacaala ha looga sheekeeya taariikhda wadanka laga soo maray Eh, insha allahu tacaala intaasna soomaali iyadana kula dardaarmahaya biidni illahi tacaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu horeyn waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xigta waxaan halkan ku bogaadinayaa idaacadda islaamiga alfurqaan juhdigeeda iyo dadaalkeeda allah idinka abaalmariyo juhdigiina iyo dadaalkiina Een, saan ogsoonahay horta dowladda kusheega federaalka waxay ku taagan tahay cagihii iyo yacni lugihii waxay ku taagan tahay dowladaha shisheeye ah, gaalada ah marna hadday yacni dowladaha shisheeye meeshaasi ka baxaan ma ahaan doonto oo ma sii jiri doonto inay sii taagnaan doonto haddii baa markii hore uu baxay yacni hadda taakuleynta uu ka goostay iyo tababaradii uu siin jiray imaaraadka uu meeshaasi ka baxay haddana dowladihii kale kusii xigay oo shisheeyaha haddana meeshaasi ay kasii baxaan ma ahaan doonto dowlad sii jiri doonto oo yacni sii maamuli doonta soomaaliya Een, saan ogsoonahay maamul goboleedyada hadda waxaa inta badan jooga dhammaantood ciidan shisheeye meel hadda ma jirto saan ogsoonahay yacni ay joogaan kuwan shil- keligood oo federaalka keligood oo waxaa la sii jooga kuwa shisheeye ah marka shisheeyahaas meesha hadday ka baxaan waxaan sii ogsoonahay inay sii dabageli doonaan ayagana mise inay isu soo dhiibi doonaan oo waddanka ay bannayn doonaan baa yacni meeshaasi ku caddaan doonta oo sidii ka dhacday afghanistan soomaaliyana waxay noqon doontaa yacni afghanistantii labaad la furtay bay noqon doontaa anigoo duubisteeda codkan halkan uga faa'iidaysanaya waxaan ummadda soomaaliyeed ee mar walba xasuusinayaa inay u duceeyaan walaalahooda muslimiinta ee falastiin ku dhibaataysan inay gargaarkooda qof walba gargaarkiisa tabartiisa inuu u gargaaro ducadana inaysan laga iloobin baa halkaana fariin uga diraya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal fikradeyda haddaan ka dhiigto gaaladan hadda naga baxdo oo cad misla yidhaahdo yaa murtadiintan waxa waaye wax ay ka qabsan karaan ma jiro wax ay ka qabanayaan ma jiro oo maaragtay insha allah waan- waan rajaynaynaa waxaan ku xamuganahay inaan maaragtay soomaali o dhan inay gacanta u gasho islaamka insha allah waan u duceehaynaa mar walba insha allah waana qabsan doontaa had ilaahay idmo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeen waxaan u mahadcelinayaa alla subxaanahu watacaala marka xigtana waxaan u mahadcelinayaa walaalaha idaacadda alfurqaan waxaan leeyahay haddaan ka jawaabo su-aashiina ah atamis maxaad ka xasuusataa dhibaatada ay dadka ummad soomaaliyeed u geysatay wax lasoo koobi karo waa maalin ama habeen ama qoraal ama af had maanta la sheegi kara ma aha dhacdooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa dhibaatada ay bowlamareer dadkii walaalaheena muslimiinta ugu geysteen oo intay laayeen haddana miidadkoodii ay ku xireen miino waa tiiraayaan markasta xasuusto aanan qalbigayga ka go-in marka taa lagama hadli karo in- sida in laga sheekeeyo dareenka qofka muslimka ah. qof walaalkaaga oo muslima marka saa loo galo marka eh, tan kooxda rajada maanta ay isleeyihiin eh, ma ma ku filan tahay in ay dalka ammaankooda la wareegaan maya kuma filna mana awoodaan sababta ah weligoodaba meesha ahayn kuwa isku filan waxay ku gambi jireen gaalo waa aragtaa adigaba maanta waa dareemi karta say u qayndha dhaaminayaanoo tuugsi ugu jiraan hanaga tagin ay ku hayaan gaaladan waa hore bixileed intaan dhan waxay raaligelinayaan eh, kuwa ayaga taageerada u ah hadday baxdana insha allahu tacaala kolbun way bihi hadday baxdana waa sidaa la rabay oo ilaahay hanaga saaro insha allahu tacaala hadday joogtana een, halganka insha allah waa iska soconaya nimankaana kuma filna ammaanka wadanka kuma filna mana sugi karaan weligoodana ammaan may ilaalin dantooda ilaashanayaan hadday gaaladaa baxdana dantooda ma ilaashan karaan hadday gaaladaa baxdana dantooda ma ilaashan karaan insha allahu tacaala marka waxaan leeyahay waxaan halkan baa u dirayaa geesiyaasha mujaahidiinta halgamaya adowga la xisaabtamaya adowgii ilaahay wuu jabay asaa qiranaya afkiisu ka qarinaya maantay qofkii baraha bulshada la socdo oo iclaamkooda eegayo xaqiiqatan way jabeen ayagaa jabay waa kuwa dadkii ummadii soomaaliyada muslimiinta ahaa qabiil qabiil isugu dirayo oo deegaanadooda iibsanayo oo guryahooda burburinayo waxawaaye maanta qabiil qabiil muqdisho dhacdeeda waxa ka socdo waa la dareemi karaa marka geeshada waxaa- geeshiyaasha waxaan leeyahay in yahow alla kaco dadaalka dadaala lagu daro in la israaciyay raba adowga insha allahu tacaala waa fidta ugu dambeysay maraya insha allahu tacaala waxaan leenahay adowga ha la israaciyo biidni illahi albaari
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام
guud ahaan caawa barnaamijka waa'iga inta ah dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام